الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الإمام البخاري رحمه الله بل خيمة taandhadii buu baab yahay fi lmasjidi ay tunsabu laga taagaye laga dhisaayey fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa lilmardaa dadka buka loo dhisaayey iyo wakayrihim kuwa aan bukinba macnaa maa xukmuhaa ma bannaan tahay mise ma bannaana in masaajidka dhexdiisa taandho yar laga sameeyo oo qof buka lagu baxnaaniyo ama qof aan guri lahayni uu dego qaala xadaثana zakariya ibnu yaxya qaala xadaثana cabdullaahi ibnu numayr qaala xadaثana hishaam can abihi can caaisha qaalat waxay tidhi caaisha usiiba sacdun sacd ayaa la dhaawacay yowma alkhandaq maalintii dagaalkii gaswat اlkhandaq ama alaxzaab sacadkuna waa sacd ibnu mucaad oo ahaa sayid اlansaar fil akxuli baa laga dhaawacay xidid gacanta ku yaala ayaa alakxul la idhaahdaa ama alakxal fadaraba الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam rasuulku waxa uu taagay khaymatan taandha fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa liyacuudahu suu u soo booqdo min qariibin oo meel dhow uu uga soo booqdo waayo sacad gurigiisa ayaa masaajidka aada uga fogaa sida riwaayaadka qaarkood ku cad marka rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waxau xil gooniya ayuu iska saarayey si markaa aanay ugu adkaan inuu marba gurigiisa ugu tago ayaa masaajidka oo guryihii rasuulka u dhowaa ayuu taandho uga sameeyey falam yaruchum ma argagax gelin wa fi lmasjidi masaajidkana waxaa ku sugnaa oo ka dhisnayd khaymatun taandho min bani hafaar min bani khifaar reer khifaar ay iska leeyihiin marka waa jumla muctarida waa jumlad soo kala dhex gashay falam yaruchum iyo ila damu falam yaruchum ma argagax gelin qoladaa taandhada kale masaajidka uga dhisnaa ila damu dhiiggii mooyaane dhiiggaasoo yasiilu dareeraya ilayhim xaggooda usoo dareerayey oo macnaa ka soo baxaayey taandhadii uu ku jiray sacad ibnu mucaad fa qaaluu waxay yidhaahdeen iyagoo la hadlaya sacad ibnu mucaad dadkii baxnaaninayey yaa ahla alkhayma dadka taandhada deganow maa haadaa muxuu yahay dhiiggan alladii kaasoo yaatiina na soo gaadhayo min qibalikum xaggiina ka imanaya faidaa sacdun mise waaba sacadoo yaqdu uu dareerayo jurxuhu nabarkiisii daman dhiig oo nabarkii xididkii ayaa furmay dhiiggii baa istaagi waayey sidaasuu ku dhiig baxay famaata waa dhintay sacad fiihaa ay fi lkhaymati taandhadaas dhexeeda ayuu ku dhintay ama fii tilka almarda ama xanuunkaa laftiisa ayuu ku dhintay oo aanu ka kicin marka xadiidku waxa uu daliilu yahay in masaajidka laga samayn karo khayma ama taandho dadkii musalliinta ahaa ee markaasi ku tukanayay aan xanibahayn oo reer bani khifaar dad ka midii inay khayma ama taandho masaajidka dhexdiisa ku lahaayeen buu xadiidkani tilmaamay fi lmasjidi khaymat min bani khifaar wa kadalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabigaa sacad ibnu mucaad inuu khaymo masaajidka uga sameeyey yowma alkhandaq si uu waxa weeyaan usoo booqdo maadaama gurigiisu masaajidka uu ka fogaa ayaa xadiidku tilmaamay waxaa la mida sidaas oo kale horey noo soo martay almar'atu sawdaa gabadhii markaa madoobeyd masaajidka deganayd iyadana buul yar baa masaajidka dhexdiisa uga samaysnaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo dumarkiisana sidaasoo kale marka uu ictikaafo ama dumarkiisu ay ictikaafaan dabadii waxa weeyaan kaana yudrab linabiyi calayhi salaatu wasalaam quba fi lmasjid khayma ama taandho yar baa masaajidka looga dhex samayn jiray marka axaadiistaasoo dhamme waxay tilmaamaysaa calaa jawaazi daalika arrintaasi inay bannaan tahay imaamu axmed raximah allahu tacaala ayaa waxa uu karahay qofka masaajidka ictikaafsani inuu khayma ama taandho uu ka dhex samaysto ilaa qabow darani inuu jiro mooyaane waxaana hadalka imaamu axmed raximah allahu tacaala lagu qaadayaa inuu u jeeda haddii khaymada ama taandhada muctakifka masaajidka uu ka dhex samaystay inay haddii ay dadka masaajidka ku jira ku cibaadaysanaya ay dhibayso sufuuftii ay kala jarayso meel lagu tukado laga waayo imaam isxaaq ibnu rahaweya raximah allahu tacaala isaguna waa rukseeyey qofka muctakifka ahi inuu khayma masaajidka ka samaysan karo haddii weliba uu qastiyo siyaanat almasjid inuu masaajidka ka ilaaliyo dee cuntadii cunayay oo kale ila qofkii muctakifkaa unta cuntaa meesha loogu keenaya haddii meel yaroo markaa gaara u xayndaabto masaajidka dhexdiisa taasi waxay suurto gelinaysaa inuu dee cuntadii masaajidka uu ka ilaaliyo rawaaixdii isaga ka soo baxaysay wahaakada waxaa shardiya ban ahlucilmigu anlaa tata'abad alkhayma inaanay noqon mid mu'abadoo dee weligeedba ka dhisnaanaysa waa inay noqoto mid muwaqata oo xaaja ama markaa baahiya ay keentay isla markaana masaajidka maqaasidii iyo ujeeddooyinkii loo dhisay in badan aynu ku celcelinay aan meesha ka saarahayn oo aan ka hor iman ahayn qaala baabu idkhaali lbaciiri neefkii geel ahaa gelintiisu uu baab yahay fi lmasjidi masaajidka la geliyo lilcilati xaajo iyo baahi loo baahday awgeed loo geliyo wa qaala ibnu cabaasin wuxuu yihi taafa anabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waa tawaafay calaa baciirin neef geela dushii isagoo saaran ayuu rasuulku tawaafay marka waa xadiid mucallaqa isagoo waxa weeyaan mawsuulana insha allahu tacaala wuxuu ku iman doonaa fi kitaabi alxaj xadiidu jaabir oo isaguna ka warrama xajkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo imaam muslim warinayo isaga laftiisana waxaa ku soo aroortay rasuulku inuu neef geela isagoo saaran uu dawaafay weliba sababtana waa caddeeyey inamaa taafa calaa baciiri liyaraahu nnaas waliyas'aluuh si ay dadku u arkaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam su-aalaha ay u baahan yihiin daawuudna waxaa ku soo aroortay in rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo xanuunsanaya uu soo galay maka fataafa calaa raaxilatihi oo neefkii geel ahaa markaa uu saaraa isagoo sidii u saaran uu ku dawaafay dee taana waxaa ka dhalanaysa idkhaalu albaciiri fi lmasjid dee dawaafka waa waa kacbada dee lafteeda in lagu wareego kacbadana dee masjid اlkacba oo masjid اlxaraama ayaa ku hareereysan qaala xadaثna cabdullahi bnu yuusuf qala akhbarana malik can maxamed bn cabdiraxman bn nawfal can curwa ibn zubayr can zayna binti abi salma can umi salma qaalat waxay tidhi shakowtu waxaan uga cawday ilaa rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wasalam anii ashtaki anigu inaan xanuunsanayo oo bimacnaa lug iyo socod aanan ku dawaafi karin qaala wuxuu yihi rasuulku tuufii tawaaf min waraa'i innaas dadka gadaashooda adoo maraya ama xaggooda dambe wa anti raakibatun waxaal anti adiguna raakibatun aada raaxiladaada saaran tahay fa tuftu waan tawaafabay tidhi wa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam iyadoo rasuulkii ilaahayna yusalli uu tukanaayo ilaa janbi lbeyt manaa kacbada dhinaceeda uu ku tukanayo oo yaqra' u akhriyaayo bituur bisuurati tuur bituuri wa kitaabin mastuur suuraddaasi uu akhriyayo marka xadiidka umusalamana waa ku cad yahay waxa weeyaan idkhaal albaciiri fi lmasjid lilxaaja in neefkii geel ahaa la gelin karo masaajidka lilxaaja loo gelin karo waxaa saas oo kale culamada qaarkood ay deliishadeen xadiidkii damaam ibnu thaclaba oo isagana riwaayaadka qaarkood daahirkooda uu yahay in awrkiisii masaajidka uu soo geliyey inkastoo markii aynu sharaxaynay fi kitaabi alcilmi aynu tilmaanay riwaayaadka qaarkood inay sariix ku tahay inuu awrka dabadda masaajidka ama banaanka uu kaga tegey ee masaajidka aanu gelin calaa kulli xaal xadiidkan waxa uu daliil u yahay ama labadan xadiid inay bannaan tahay xayawaanaadka hilibkooda la cuno ee dee kaadidooda iyo saaladoodu aanay najaas ahayn in masaajidka waxa weeyaan la gelin karo haddii aanay wax dhibaata u geysanahayn masaajidka oo talwiid inay masaajidkii wasakheeyaan aan looga baqin dadka masaajidka ku tukanaya ee musaliinta alqaa'imiina waalraakiciin iyaga laftoodana inaanay dhibaato u geysan walihaadaba waxaa soo aroortay cumar ibnu khadaab inuu nin doono inuu ku dawaafo calaa farasin lahu deetana dadku ay ka hor istaageen wakhtigii cumar kadib uu yihi maxaad iigu diidaysaan cumar baan warqad u dirayaa cumar fariintuu soo diray ay noqotay u diida marka haddee sababta ugu diidayey waxayd mubaalaga fii siyaanati almasjid isagoo masaajidka ilaalinaya nadaafadiisa walianlaa yu'diya araakibu almaashiina fi اطawaaf iyo ninkaa dee faraska ku dawaafayaa si aanu u dhibin dadka waxa weeyaan soconaya markaa qofka awrka ku dawaafaya ama farasku dadka markaa soconaya logeynaya dawaafaya haddii uu dhibayo markaana waa loo diidayaa oo waa laga joojinayaa waxaa kaloo xadiidku markaa daliilu u yahay ana bawla warawha maa yu'kal laxmuhu طaahir xayawaanaadka hilibkoodu uu xalaasha yahay kaadidooda iyo saaladoodu inay tahay طaahir oo dee rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam neef geela ayuu masaajidkii geliyey wakadalika umu salama uu u saamaxay haddii waxa weeyaan ay dee kaadidooda iyo saaladoodu ay najaas tahayna sidaa ma yeeleen ilay neefka geele caqli ma laha uu ku garto meeshani meesha ay tahay xaafid ibnu xajar wuxuu odhanayaa hasha rasuulku waxay ahayd waxaa la yidhi buu odhanayaa hasha rasuulku waxay ahayd mid tababaran oo wax la baray oo masaajidka inta ay ku jirto aan markaa ku saalayn ahayn ama aan ku kaajahayn awrka umusalamana dee inuu sidaa ahaa ayaa dhici karta laakiin waxa weeyaan sida tacliiqa aad ku aragtaan waa min kalaami sheekh ibni baz hada alkalaamu laysa bishay wasawaabu طahaaraةu abwaali اlibili wa naxwiha mima yu'kalu laxmuhu hadalkaasi hadal manaa qiimo cilmiyele ma aha dee daliil looma haya arrinta noocaasiya sida saxdiina waxay tahay geela iyo xayawaanaadka la mid ee hilibkooda la cuno in kaadidooda iyo dee saaladooduba ay daahirta falaa yaduru اlmasjida wujuudu shayin min dalika kama ashaara ilayhi ibnu baطaal fatanabah nacam amaa xayawaanaadka iyagoo aan hilibkooda la cunin ee xaaraanta ah oo kaadidooda iyo saaladoodu ay najaas tahay iyaga masaajidka in la soo geliyaa inay makruuh tahay khilaaf kuma sugna sida ibnu rajab raximah اllahu tacaala fatxulbaariga uu ku soo naqliyey baabun waa baab bilaa tarjamo ah waxaana had iyo jeeraale bukhaari raximah اllahu tacaala sidaasi uu yeelaa marka xadiidkani baabkii hore mas'ale ka farcantay uu daliilo yahay oo markaa baabun bimansilati alfasli bay noqonaysaa oo kitaabun baabun faslun mas'alatun saasay u kala dambeeyaan oo siday u kala dambeeyaan bay farac usii kala yihiin laakiin ahlulcilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen lama odrhan karo xadiidkan soo socdaa masalada uu ka hadlayaa waa masale farac ka ah baabkaa hore ka warramaya in neef geela masaajidka la gelin karo lilcilla nacam baabkaa hore mid farac ka ah weeyaan lama odhan karo walihaada bay yidhaahdeen baabkani wuxuu ka hadlayaa qadiyadda ku saabsan in masaajidka la tago iyo in laga soo noqdo wakhtiyada mugdiguu jiro ee gudcurkaa marka waxaa bay ahayd bukhaari raximah allahu tacaala inuu u baabaysto fadlu mash fadlu lmashyi ila almasaajidi fi dulam fadliga ay leedahay masaajidka xaggiisa in loo socdo waktiga waxa weeyaan mugdigu uu jiro qala xadaثna mحamed بn الmثنى qala xadaثna mعاad بن هiشhاm qala xadaثnي أbي عan qتاadة qaala xadaثana anasu ana rajulayni laba nin wa min asxaabi الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam saxaabada rasuulka ka mida sida fii kitaabi almanaaqib ku iman doonta usayd ibnu xudayr iyo cabaad ibnu bishrin ayaa labadaa nin ay ahaayeen ayaa kharajaa waxay baxeen min cindi الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka agtiisa ayay ka baxeen waxay markaa ixtimaashaa in rasuulku masaajidka uu joogay oo halkay rasuula kaga tegeen masaajidka ay tahay iyo in rasuulku calayhi salaatu wasalaam gurigiisa uu joogay laakiin bukhaari waxa uu rajaxayaa ixtimaalka hore sidaasaanu xadiidku markaa dee xujo iyo deliil ugu noqonayaa masaladaynu sheegnay fii leylatin habeen mudlimatin gudcura wa macahumaa waxaa labadaa nin macooda ahaa mitlu lmisbaaxayni laba faynuusoo kale oo yudii'aani iftiiminaayo beyna aydiihima hortooda falama iftaraqaa markii ay kala baydheen saara waxaa ahaaday oo raaci maca kulli waaxidin mid kaste maciisa oo minhumaa labadooda ka mid ah waaxidun wax misbaax mid misbaax oo kale ah xataa ataa ahlahu ilaa reerkiisii uu u tegey marka xadiidkani waxa uu deliil u yahay fadliga ku jira in masaajidka la tago waktiga gudcurka ama mugdiga axaadiidta markaa masalada sariixa ku ah shardiga bukhaari ayaanay waafaqsanayn walihaadaba markaa xadiidkan masaladaasi ishaaraya bukhaari uu keenay halka xadiidkani masalada uu ka ishaarayaana waxay tahay labadaa nin ee waktiga gudcurka masaajidka tegey markii ay masaajida ka soo socdeen ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku ikraamay bi hada nuuri daahir nuurka iyo iftiinka muuqda iyadoo ilaahay subxaana wa tacaala cidda ficilkaa samaysa hadduu adduunyada iftiin iyo nuur u yeelo waxa weeyaan aakhirana mid ka weyn rabbi subxaa oo ka dhammaystiran rabbi uu ugu kaydiyey axaadiidta markaa saxiixeynka ku jirta ee masalada ishaaraysa waxaa ka mida xadiidu abi hurayra oo rasuulku uhi laysat salaatun ahqala cala almunaafiqiina min alfajri waalcishaa labadaas salaadoodna waxaynu ogsoonahay dee in wakti madowa oo markaa madowgii habeennimo weli uu joogo in la tukado marka labadaasi salaadood fadli gaara ayaa loo sheegay oo dadka munaafiqiinta inay ku culus yihiinna waa la tilmaamay taasi waxaa ku sugan daliil tilmaamaya fadlu almashi ila lmasjidi fi fi dulam fadliga ku jira masaajidka xaggiisa in loo socdo waktiga gudcurka iyo mugdiga waxaa intaba kasii sariixsan xadiidka abu daawuud uu warinaya min xadiidi burayda oo rasuulku uhi bashir ilmashaa'ina fi اdulami ila almasaajidi biاnnuuri taami ywma alqiyaama kuwa masaajidda xaggooda u socda waktiga madowga waxaad ugu bushaaraysaa nuur dhammaystiran maalinta qiyaame waxaana xadiidkan iyo axaadiida kaleba loo deliishaday calaa jawaazi alistidaa'ati fi اlrujuuci min almasjid fi اlayaali اlmudlima masaajidka marka la tegayo marka laga soo noqonayaba habeenada gudcurkee mugdigaa in markaa toosh iyo wax iftiin leh in la qaadan karo macnaa xadiidkan baabka ayaa masaladaasi loo deliishaday oo ilaahay baa subxaana wa tacaala u yeelay labadaa nin mithla almisbaaxayn almisbaaxayn yudii'aani bayna aydiihima xadiid baana ku soo arooray sariixa inuu qofku toosh qaadan karo ama wax kale oo u iftiimiya xadiidka imaamu axmed baa warinaya waxaana ku sugan ana nabiya calayhi salaatu wasalaam acطىa qataada ibnu nucmaan curjuunan وqاla khud hada yudiء laka amaamaka caشhrا وkhalfaka caشhrا qaala ibnu rajab isnaaduhu jayid rasuulku alayh الsalaatu asalaam laan timireed ayuu u dhiibay saxaabiga qataada ibnu nucmaan uu yihi qaado anaa hortaaday ku iftiimin doontaa toban xagga horea iyo toban xagga dambea toban dhudhun ama toban waxa weeyaan tallaabo labada waa ixtimaasha markaa salafka qaarkood baa laga soo wariyey inay karaahiyeysteen in masaajidka markaa lagu sii socdo ama laga soo socdoba in wax iftiimaya la qaato saciid ibnu musayib oo kale ayaa wuxuu yihi daw ullahi khayru min dawikum iftiinka ilaahay baa iftiinkiinan ka wanaagsan qaala naqaci kaanuu yarawna ana almashya fi leylati adalmaa ila asalaati muujiba waxay u arki jireen socodka masaajidka xaggiisa loo socdo habeenka gudcurka inay ta muujiba yani lilmakfira mid dembi dhaaf waxa weeyaan lagu helaayo marka qofka haddaanay dhibaata aanay ka soo gaadhahayn in waxa weeyaan mugdi uu dhex socdaa waxa weeyaan laa shaka sida xadiidkaasi uu tilmaamayo bashir ilmashaa'ina fi اdulami ilى اlmasaajid binuuri taami ywma alqiyaama inay tahay waxa weeyaan sida afdalka ee wanaagsan laakiin taasi ma tilmaamayso inaanay banaanayn ama ay makruuh tahay in wax iftiimaya qofkii uu qaato marka xagga masaajidka u kaco waxaa markaa xadiidkan ku sugan manqaba wa fadiila lihadayni saxaabiyeyn ammaan iyo fadli baa labada saxaabi ugu sugan wa hada min karaamaati alawliyaa tanna waxay ka mid tahay waxyaabaha ilaahay uu ku maamuuso awliyadiisa ahlu sunnana waxa weeyaan fii baabi alawliyaa waxay u dhexeeyaan kuwa diiday karaamaat alawliyaa karaamaat alawliyaa oo almuctazila iyo kuwa waxa weeyaan xadgudubka ku sameeyey ee kulla khaariqi caada wax kastoo aanu bani aadamku u baran karaamo ku sheegay walow sadarat min kaafirin aw min faasiqin labadaasi ayay u dhexeeyaan karaamaat alawliyaa waa sugayaan laakiin waxa awliyaa bay leeyihiin ahlu اliimaani waاtaqwa ilaahay baa yidhi subxaana wa tacaala alaa ina أwliyاء اllahi la khawfun عalayhim wala hm yaxzanuun aladiina aamanuu wakanuu yattaquun aliman wالtaqwى walihada waxaa caqiidadeenu ay tahay ana almuminiina kulahum ana almuؤminiina kulahum awliyaء الraxmaan muuminiinta o dhami inay yihiin awliye inay yihiin walakin yatafaawatuuna fi اlwilaayati xasaba tafaawutihim fi اliimaani wالtaqwى laakiin welinimada waxaa loogu kala sarreeyaa sida iimaanka iyo alla kacabsiga loogu kala sarreeyo welinimaduna arrin daahiroo muuqatuun kuma xidhna waxay ku xidhan tahay arrin qarsoon oo ah iimaanka qalbiga iyo arrin muuqato oo ah iimaanka waxa weeyaan jawaarixda walihaada qof ugaga markhaati kici karno annahu waliyun lilah sida aynaan ugaga markhaati kici karin annahu mu'min waayo dee qofka qalbigiisa kama warhayno qad yatadaahar biاsalaax wاlkhayr qofku inuu muujistaa dhici karta khayr iyo wanaag iyadoo ilaahay uu og yahay ma fii qalbihi min alkufr aw الnifaaq aw waxa weeyaan اlmarad اlqalbi marka inagu qofna uga markhaati kici mayno bicaynihi inuu yahay waliyun min awliyaءi اllah waayo dee shuruuddeedii baa qaar inaga qarsoon yihiin awliyada ilaahay waxyaaba waxaa jira dee ay kaga soocan yihiin kuwa awliyaau shayطaanka ah ahlu اlkhuraafaati wاshacwada oo iyaga laftooda mararka qaarkood ay ka muuqan karaan wax waxa weeyaan min khawaariq اlcaada waxaan hore aan aan loo arki jirin oo caadadii loo bartay waxa weeyaan ka baxsan awliyaa اllah waa ahlu cilmi wa camali bاddiin waa dad ilaahay subxana wa tacaala diintiisa barta oo aqoon u leh ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa ku camal fala oo waxa weeyaan ku toosan ma aha waxa weeyaan ahlu kibrin wa icjaab dad dadka u faana oo iskibriyo yidhaahda awliya ayaanu nahay oo ku naxaabsada sifada noocaas ee ay sheeganayaan oo dadka ugu hanjaba oo xoolo waxa weeyaan kaga doona wahaakada sheekh maxamed ibn cabdilwahaab raximah allahu tacaala kitaabkiisa kashubahaat ayaa uu ku sheegaa masaa'il mutacaliqa biاlawliyaa oo muctaqadka ahlu sunnaha sheikh ulislaam ibnu taymiyana dee kitaab u leh alfurqaan bayna awliyaءi الraxmaan wa awliyaءi الshayطaan kadalika kitaabkiisa la dhaa aligaatha ama alraddu calى اlbakri waxyaaba badan oo markaa kuu kala tafriiqin kara awliyaء الraxmaan iyo awliyaء الshayطaan ayaa halkaa waxa weyaanu ku tilmaama baab اlkhawkhati albaabkii yaraa ayuu u baab yahay alkhawka waa baabun sagiir waa albaab yar oo fardad qura ah walmamari iyo meeshii la maraayey ee qofku gurigiisa tusaale ahaan uu usii maraayey ee fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa ku yaalay macnaa maa xukmuhu inuu qofku haddii gurigiisii masaajidka tusaaleaan uu ku dhegan yahay amaba se dee uu u dhow yahay inuu hal masaajidka halkaa ka dalooshado albaab yaroo isaga u gaaraho maruu gurigiisa ka imina masaajidka uu ka soo galo hadduu doonayo meelaha kale maruu ka yimaado intuu masaajidka soo dhex maro ariiq uu ka dhigto halkaa gurigiisa waxa weeyaan uu ka galo qala xadaثna mحamed iبn sinan qala xadaثna fulayx w iبn sulayman qala xadaثna abu nadr can cubayd ibn xunayni can bsr ibn saciidi can abi saciidi اlkhudri qaala wuxuu yihi khaطba الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ayaa khudbadeeyo faqaala wuxuu yihi rasuulku ina allaha ilaahay khayara waa dooransiiyey cabdan adoon bayna dunyaa adduunyada manaa ziinaة اxayaati اdunya quruxda iyo dhalaalka adduunyo in loo furo wa bayna maa cindahu iyo shayga ilaahay agtiisa yaalla ayuu kala dooransiiyey faاkhtaara wuxuu doortay addoonkaasi maa cinda allah waxa ilaahay agtiisa yaal fabakaa waa ooyey abu bakri radia allahu canhu markuu hadalkaa maqlay faqultu waxaan idhi fii nafsii kumaan dhawaaqine waxaan anoo isla hadlaaya naftayda aan ku idhi maa yubkii maxaa ka oohinaya haada shaykha odaygan can abu bakar in yakun illaahu hadduu ilaahay yahay khayara mid dooransiiye cabdan addoon bayna addunyaa adduunya wa bayna maa cindahu iyo waxaa agtiisa yaal oo faاkhtaara uu doortay addoonkaasi maa cinda allah fakaana rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa huwa alcabdu isaga ayaa addoonka ahaa wa kaana abu bakrin abu bakarna wuxuu ahaa aclamanaa ka noogu cilmi badan ay afhamanaa buu ujeedaa ka noogu fahm badan oo abubakar wuxuu fahmay in waxa weeyaan addoonkaasi uu yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam walihaada buu ooyey isagoo ka murugeysan mufaaraqata nabiyi calayhi salaatu wasalaam lahum tegista markaa rasuulku uu ka tegayo dee markaa geeri ay kala kaxaynayso qaala wuxuu ihi yaa abaa bakrin abuubakaroo laa tabki ha ooyin ina amana annaas calaya ina amana annaas ee akhara annaasi caطaa'an dadka ka u bixin badan macnaa maal iyo nafba calaya oo aniga ii siin badan fii suxbatihi marka la eego rafiiqiisa iyo wamaali xoolihiisa abubakrin weeyi marka amana annaas ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin ma aha macnaheedu bman bimacnaa yanaa almina ama alimtinaan macnaheedu waa bimacnaa alcaطaa qur-aankana waa ku soo aroortay kelmaddaasi iyadoo looga aan looga jeedin mana sheegad ee looga jeeda bimacnaa alcaطaa qofka in wax la siiyo marka amana annaasi ay akhara annaasi caطaa'an ayay noqonaysaa ka waxa uu siiyo igu bixiyo aniga ay u fara badan tahay marka laga dhinaca suxbadiisa iyo rafiiqnimaduu la rafiiqay iyo xagga maalkiisaba waa abubakrin weeyi oo ka bimacnaa juhdiga ugu badan ku bixiyey nusradayda hadday noqoto maal iyo hadday noqoto suxbaba waa abubakr weyi ahlucilmiga qaarkoodna waxay idhaahdeen maye waa mana sheegadka lafteedii oo macnuhu waxa weeye haddii cid ay u banaanaan lahayd khayr ay bixiso inay ku mano sheegato abubakar bay u banaanaan lahayd oo abubakar dadka mano sheegtaa wax inay mano sheegtaan waxa inay mano sheegtaan sabab ugu noqda macnaa ayuu dee geystay oo ah maal uu bixiyey iyo difaac iyo suxba iyo la rafiiq iyo khidma walow kuntu haddaan ahaan laa mutakhidan mid samaysanaya khaliilan khaliil khaliil waa maakhud min alkhulla khulladuna waa aclى maraatib اmaxaba waa maxabada iyo jacaylka maraatibteeda ta u saraysa weeye waa kii lahaa shaacirkii takhalalti maslaka aruuxi minii walidaa sumiya alkhaliilu khaliila macnaa halka naftu ay igaga jirta ayaad iga gasho qofkuu jecel yahay buu ka warramaya walihaada baa khaliilka loogu magacaabay khaliil marka waa aclى darajaati اlmaxaba weyi walow kuntu haddaana la mutakhidan mid yeelanaya khaliilan min ummatii ummadayda ka yeelanaya latakhadtu abaabakrin abaabakar baan ka dhigan la yacni khaliila lakin yeelan maayo wayaan macaleyg walakin hase yeeshee ukhuwat lislaam ay beyni wa beyna anigii abubakar waxaana dhex yaal ukhuwat lislaam walaaltinimadii islaam iyo wa mawadatuhu kalgacaylkii islaamka iyo iimaanka ka dhashay laa yabqayanna yaanu ku hadhin fi lmasjidi masaajidka baabun baab ilaa sudda ha la awdo baab kaste ilaa baabu abi bakrin abubakar albaabkiisa mooyaane marka albaaba yaroo fara badan baa jiray fii cahdi nabiy calayh isalaatu wasalaam oo masaajidka markaa u daloolay oo dee saxaabada qaarkood ay guryahooda uga bixi jireen ay kana soo geli jireen masaajidka markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam adduunyada markuu ka faaruqayay wuxuu amar ku bixiyey albaabadaas oo dhan in la xidho ilaa albaabka abubakar mooyaane waxa ku jirana bal in sha allah waa tilmaami doonaa qala xadaثna cabdالlahi بn mحamed aljucfi albukhari almusnadi qala xadaثna wahb ibn jariir qala xadaثna abi qala samictu yaclى ibna xakiim can ikrima can ibni cabaasi qaala wuxuu ihi kharaja waa baxay rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam fii maradihi xanuunkiisa dhexdiisii ayuu baxay ay fii muddati maradi aladii xanuunkaasoo maata fiihi rasuulku uu ku dhintay caasiban ra'sahu isagoo madaxiisa ku xidhay oo ku duway bikhirqatin jeex maro ah faqacada waa ku fadhiistay rasuulku cala almimbari mimbarka dushiisa ayuu ku fadhiistay faxamida allah ilaahay buu ammaanay wa ahnaa calayhi ammaantuu ilaahay ammaanaya buu ku soo celceliyey oo athanaa waa ammaanta in lagu celceliyo marka khudbadaasina waxay ahayd aakhiru khudbatin khatabaha rasuulu llahi cala almimbar khudbaddii u dambeysay ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam mimbarkiisa uu ka khudbaday walihaadaba saxaabadu marka ay tasriixiyeen maalintaasi kadib inaanay rasuulka ku arag cala almimbar oo in yar kadiba rasuulka ilahi ba subxana wa tacaala oofsaday khudbadana waxyaabo badan oo dee masaa-isha xadiidkan ku xusan ay ka mid yihiin ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku sheegay waxaa ka mid ahaa waxyaabaha rasuulku uu ku sheegay inuu ansaar u dardaarmay dadka kale inay si fiican ay ula dhaqmaan inuu sheegay rasuulku ansaari inay noqon doonaan kalmilx macnaa inay yaraan doonaan oo raashinka iyo dee milixda lagu daro mar walba waxaa yar milixda ayaa waxa weeyaan yar waxaa markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam saasoo kale xadiidkan uu ku sheegay masaa-ishan uma qaala wuxuu yidhi inahu laysa min annaasi dadka kama mid aha axadun axad amana calaya aniga waxa weeyaan iiga siin badan fii nafsihi wa maalihi min abi bakr bn abi quxaafa walow kuntu mutakhidan haddaan samaysan lahaa min annaasi dadka aan ka samaysan lahaa khaliilan latakhadtu abaa bakrin khaliila abubakr baan khaliil ka dhigan lahaa waxaa riwaayaadka qaarkood ku timi walaakina saaxibakum khaliil اllah hase ahaatee ilaahay khaliilkiisii ayaan ahay buuri rasuulku alayh الsalaatu wasalaam oo bimacnaa ilaahay baa subxaana wa tacaala iga dhigtay manaa khaliil iga dhigtay walakina allaha اtakhada saaxibakum khaliila marka labadaasina qalbiga kuma wada kulmayaan inaan ilaahay jeclaado aclى اmaxaba iyo inaan makhluuq jeclaado aclى اmaxaba oo in makhluuquu rasuulku khaliil uu ka dhigto waxaa u diiday maxabadii ilaahay subxaana wa tacaala u hayay ayaa darajada u sarraysa gaadhay taas ayaa markaa qalbiga buuxisay oo maxabo kale oo dee noocaasoo kale qalbiga inay gasho taas ayaa waxa weeyaan diiday walihaadaba inkastoo aanay dee sanad saxiixa lahayn mufasiriinta qaarkood waxay tilmaamaan sababtii nabiyullaahi ibraahim loo yidhi inankaaga gowrac inay ahayd maadaama ibraahim khaliilullaahi u ahaa itakada allahu ibraahima khaliila in inankiisaasi loo diidaayey inuu jeclaado aclى اmaxaba oo markaa ilaahay subxana wa tacaala inuu khaliil u ahaado iyo iyo inankiisa inuu khaliil ka dhigtaa inaanay qalbiga ku wada kulmahayn baa markaa meesha la tilmaamay walihaada baa la yihi inanku meesha ha ka baxo si waxa weeyaan maxabadaasi aclى اmaxaba ee dee qalbigaaga uu ku yeelan lahaa meesha ay uga baxdo daliil ma laha laakiin waxaynu ku yaraa iftiiminaynaa uun in waxa weeyaan sababta rasuulku uu ummadiisa khaliil uga samaysan waaye ay tahay inaanay qalbiga ku kulmi karin an yakuuna khaliil allah wa an yattakhida min ummatihi khaliila laakiin waa dhacday in kuwa dee saxaabada qaar ka midii inay rasuulka calayh isalatu wasalaam khaliil ay ka dhigteen oo abu hureyre inuu khaliilii rasuulka ku tilmaamay inuu yahay khaliilkiisii abuder kadalik marka xagga rasuulka inay ka timaado ayaanay dhicin oo rasuulku inuu cid saxaabada ka mida khaliil ka dhigto laakiin saxaabada qaarkood inay rasuulka calayhi salaatu wasalaam khaliil ay ka dhigtaan waa dhacday iyadu walaakin hase yeeshee khullat lislaami walaaltinimada islaamka ayaa afdalu oo halkan khulladan loogama jeedo tii hore rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ilaahay un subxaanaه wa tacaala u hayo makhluuq aan u hayn ee khulladan waxaa looga jeedaa bimacnaa almaxaba ayaa looga jeedaa waana sida riwaayadda hore ay muujisay walakin ukhuwaة اlislaami wa mawadatuhu ahlucilmiga qaarkoodna waxa sida ibnu rajab oo kale fi kitaabi اlmanaaqib waxaa ku sugan min xadiidi ayub ibn abi tamim asikhtiyaani can cikrima mawla bni cabaas can ibni cabaas xadiidkan laftiis wa fiihi walakin ukhuwaة اlislaami afdalu oo halkaa khulat اlislaami ay riwaayadan ku sugan tahay riwaayadda waxa weeyaan ayub can cikrima waxaa ku sugan ukhuwaة اlislaami afdalu riwaayaddaasi ayaana raajixa oo halka khulat اlislaam ay riwaayaddan kaga jirto waxaa raajixa walakin ukhuwaة اlislaam walaaltinimada islaamka ayaa afdalu riwaayadan ayaa asaxu buu yihi ibnu rajab wa ayub yuqadam calى yaclى ibn xakiim halka waxaa iskhilaafay yaclى ibnu xakiim iyo ayub ayaa xadiidka waxay ka wada wariyeen cikrima marka ayub wuxuu wariyey walakin ukhuwaة اlislaam yaclى ibnu xakiimna waxa uu wariyey walakin khulat اlislaam sa halkan aynu ku aragno marka yacla ibnu xakiim iyo ayuub haddii ay iskhilaafeenna ayuub baa riwaayaddiisa la qaadanaya wa ayuub yuqadam calى yacla ibni xakiim buu yihi ibnu rajab fi اlxifdi wاdabdi hadday iskhilaafaan ayuub iyo yacla ibni xakiim dee ayuub ibn abi tamim asikhtiyaani ayaa ka xifdiya dabdi badan yacla oo isaga ayaa markaa la horaysiinaya oo riwaayaddiisa la qaadanaya calى kuli xaal xataa haddii la idhaaha riwaayadan sideeda loo daayo khulat اlislaam ukhuwat اlislaam ayaa ayaa looga jeedaa ukhuwat اlislaam khulladana halka waxaa looga jeedaa bimacnaa almaxaba alcaadiya baa looga jeeda ee khuladii ahayda calى darajaati اlmaxaba loogama jeedo haddaynu dib ugu noqono axkaamta waxa weeyaan ku jirta axaadiian wuxuu bukhaari u baabaystay baab اlkhawkati wاlmamari fi اlmasjid marka axaadiidtani waxay tilmaantay rasuulku calayhi salaatu wasalaam albaabadaasi oo dhan in la xidho inuu tilmaamay suduu iga xidha canii aniga kula khawkatin albaab yar oo kastoo fii hada almasjidi ku samaysan hayra khawkati abi bakrin abu bakr albaabkiisaas mooyaane marka xadiidtani waxay tilmaamaysaa inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii dambe manciyo uu diiday alistitraaq yana fi lmasjid wa itikaadu alkhawka fiih inuu qofku masaajidka ka dhigto meeluu gurigiisa usoo maro albaab yaroo isaga markaa u gaarana oo uu ka soo galo uu ka baxana masaajidka uu ka samaysto waayo taasi dee waa nafci qofkii isaga u gaara alintifaac bilmasjidna waa arrin la wadaago oo dee jamaacat almuslimiin ka dhaxaysa soo reebitaanka rasuulku uu soo reebay baaba abi bakrina waxaa laga qaadanayaa canaa imaamka alimaam imaam almasjid iyo waman yatbacu cidda soo raacaysa in albaab yaroo marka ay ka soo galaan ama ay ka baxaan oo u gaara inay yeelan karaan oo alimaam uu yahay mustathnaa min hada alxukm mid laga soo reebay waxa weeyaan xukumkaas waxaa laga qaadanaya xadiidka xaqaarat dunya cinda anabiy calayh اsalaatu wasalaam adduunyadu sida ay u liidatay rasuulka calayh salaatu wasalaam agtiisa oo ziinat alxayaati اdunya ma lagu furaa markii la yidhi uu ka doortay ma cinda allahi subxaana wa tacaala min الnaciim albaaqi addaa'im waxaa ku sugan xadiidka manqaba liabi bakrin radia allahu canh dhowr meelood ayaanay kaga sugan tahay meesha koowaad waxaa ku sugan abubakar fahamkiisa iyo cilmigiisa oo waxaa abubakr radia allahu canhu uu fahmay addoonkaasi inuu yahay rasuulka calayh الsalaatu wasalaam halka saxaabada qaar ka mid ay u qaateen dee addoon kaloo rasuulku uu ka sheekeynayo un inuu waxa weeyaan uu yahay waxaa kaloo ay kaga sugan tahay manqaba rasuulku calayhi salaatu wasalaam abubakar waxa uu uga markhaati kacay nusrada iyo gargaarkiiyo gacanta rasuulka uu geystay calayhi salaatu wasalaam iyo fadiilo ummadda kale uu dheer yahay walow kuntu mutakhidan khaliila min ummatii latakhadtu aba bakrin oo hadday inuu suurtagal tahay abubakar ayaan waxa weeyaan darajadaasi aan siin lahaa buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo manqabada ay ugaga sugan tahay inuu rasuulku u doortay an yakuuna alimaam bacdahu imaamka dadka tukinaya dabadii inuu ahaado oo albaabkiisii isagu uu masaajidka ka soo geli jiray sidiisii waxa weeyaanu u furaado waxaa kaloo xadiidka ku sugan ishaara uu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ishaaray ilaa ana abaa bakrin huwa alkhaliifaةu bacda abubakr inuu yahay khaliifada rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam dabadi oo khilaafatu abi bakrin binnas kuma sugnaane waxay ku sugnaatay bilishaarati walijmac rasuulkuna waa sii ishaaray saxaabaduna ridwan اllahi calayhim waa isku waafaqeen qofka markaa diidaana sida u ley shekh اislam ibnu taymiya fi lwaasitiya huwa adal min ximaari ahlihi waa shiici raafidiya qofka yidhaha abubakr uma mudnayn in noqdo manaa alkhaliifa bacda rasuuli illah iyo qofka yidhaahdo afdal lumma ma ahayna waa laga fadli badnaa hada waa shiici raafidiya weeye qofkaas walaa khayra fiih wax khayra waxa weeyaan aan lahayn marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam siyaabo badan buu u ishaaray inuu abubakr yahay ka u mudan inuu noqdo alkhaliifa bacdahu gabadhii rasuulka calayhi salaatu wasalaam u timi uu yihi sanadka dambe ii kaalaya tidhi haddaanan ku helini ti abaabakrin abubakar u ta xadiidkii waxa weeyaan waadaantuna isaguna waa kiina soo maray fii kitaabi alcilmi inagu soo maray axaadiitan saas oo kale muruu abaabakrin falyusali binnaas abubakar amra dadka ha tukiye walihaadaba saxaabadu ridwaan ullahi calayhim axaadiitan lafteeda ay deliishadeen oo ay yidhaahdeen radiyahu rasuul اllahi lidiinina falaa narbaahu lidunyaana rasuulka ayaa raalli uga noqday inuu diinteeda nagu hogaamiyo oo uuna tukiyo imaamu naas uu noqdo miyaanaan markaa saanaan raalli uga noqonahayn inuu dee adduunyadiina uu nagu hogaamiyo walihaada xadiidka waxaa ku sugan masale kaloo fiihi xujiyat اlqiyaas cinda asaxaaba manaa qiyaasku inuu xujo iyo daliil ahaa saxaabada agtooda ee xadiidka uu deliishaday ibnu baطaal raximah اllahu tacaala waxaanu xadiidkani raddin ku yahay calaa nufaati alqiyaas daliilka qiyaaska la idhaahdo qolooyinka diida ayaa raddin uu ku yahay oo waxaa binnas ku sugnaaday inuu rasuulku imaam u magacaabay abubakr imaam macanaa fi lmasjid imaam salaa waxay taa saxaabadu uga qiyaas qaateen in dee uu noqdo kadalika imaamu nnaas fii umuuri diinihim wa dunyaahum umuurtooda diinta kale iyo amuurtooda adduunye kaleba ka ku hogaaminaya inuu noqdo ayaa saxaabadu ay taa uga qiyaas qaateen oo qiyaaskaas ayaa saxaabadu ridwan ullahi calayhim ay xujaysteen amase waxa weeyaan ay deliishadeen waxaa saas oo kale laga qaadanayaa xadiidka inay khuabku u qaybsamaan khuab raatiba sida khubat اljumuca khubat اlciid iyo khuab waxa weyaan caarida oo iyadoo markaa aanay khuba raatiba waktigeeda aan ahayn khudba caarid oo markaa dee arrin soo darisay awgeed loo khudbadaynayo inuu imaamku markaa mimbarka u bixi karo o khudbadayn karo mimbarkani markaa dee jumcaha un uma gaar aha waktiyada kale ayaa loo bixi karaa oo markaasi laga khudbadayn karaa qaala baabulabwaabi albaabadii buu u baab yahay iyo walkalaqi meelihii la xidhaayey ee xidhmaayey ee lilkacbati kacbada u sugnaa iyo walmasaajidi masaajida macnaa masaajidka albaab xidhma ma loo samayn karaa haddii masaajidku albaaba leeyahayna ma banaan tahay in la xidho waktiyada salaada waktiyada aan ahayn mise waxa waajiba masaajidku inuu iska furaado sheekh yuusuf oo markiiba qufulkaa u taagtaa soo ma bal dhegeyso masaladan qaala abu cabdillaahi wuxuu ihi waqaala lii abu cabdillahi waa bukhaariye wa qaala lii wuxuu igu yihi cabdullaahi ibn muxamed wa cabdullaahi ibn muxamed almusnadi aljucfi albukhaari xadaثana sufyaan sufyaanna waa ibnu cuyeyna can ibni jurayj waa cabdilmalik ibn cabdilcaziiz almaki qaala qaala lii ibnu abi mulayka wuxuu igu yihi yaa cabdalmalik cabdulmelikow low ra'ayta haddaad arki lahay cabdilmelik waayo waa ibnu jurayj de marka ibnu jurayj baa wuxuu leeyahy ibnu abi mulayka wuxuu igu yidhi cabdulmelikow low ra'ayta haddaad arki lahayd oo aada soo gaadhi lahayd masaajida bni cabaas ibnu cabaas masaajidiisii uu dhisay iyo wa abwaabaha albaabadeeda la ra'ayta cajaban waxaa dee la yaabtabaad arki lahayd oo albaabo aad u adag oo aada u qiimo badan ayuu ibnu cabaas masaajidaasi uu sameeyey marka waktigan dambe sidan uu ku leeyay dee masaajidaasi ma jirin walihaada buu leeyahy haddaad soo gaadhi lahayd la ra'ayta cajaban wax lala yaabo ayaad arki lahayd marka wuxuu u deliishanayaa bukhaari raximah allahu tacaala afarkan inay dee banaan tahay masaajidka in loo yeelo albaab oo ibnu cabaas masaajidu dhisay inuu albaabo waxa weyaan u sameeyey saxaabaduna dee aanay ku inkirin oo aanay arrintaasi aanay ku qabsan قال xdثna أbو نعمان وqتaybة qال xdثna xmاad بن زaيد عن أyوب عن ناaفع عن بن cمر أن النبي صلى الله عليه وسلم qadima mka maka ayuu soo galay fadacaa wuxuu yeedhay cثmaan بن طلحة oo ah ninkii hayay furaha kacbada fafataxa albaaba albaabkii kacbada ayuu furay fadakhala النabiyu salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ayaa galay wa bilaalu wa usaama bnu zaydi wa cuثmaan ibnu طalxa uma dabeetana uliba aklaqa albaaba albaabkiibuu xidhay marka maxay tahay sababta rasuulku alayh الsalaatu salaam albaabka u xidhay ahlucilmiga qaarkood waxay idhaahdeen waa si aanay dadku aanay ugu soo ururin oo aanay isugu cidhiidhyin oo markay arkaan rasuulkii oo kacbada galay waxa laga yaaba inay dad fara badan isku dayaan iyaguna inay galaan bal si ay u eegaan waxyaabaha rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu ku sameynaya kacbada dhexdeeda waxaa kaloo sababtu noqon kartaa inuu albaabka iska xidhay si uu kacbada dhexeeda ugu tukado oo markaa degenaansho iyo de xasilooni khushuucuu ka kasbado uu helo markuu albaabkii iyo dabadii uu iska xidho u iska qariyo muxuu markaa saxaabadan usoo geliyey cuثmaan ibnu طalxa wuxuu ugu soo fasaxay rasuulku alayh الsalaatu wasalaam si aan loo malayn in laga casilay mas-uuliyaddii uu kacbada u hayay wilaayat اlkacba mas-uul isagu uu kaha kacbada iyo ilaalinteeda iyo furayaasheeda u hayey saxaabadan kalena waxay ahayn kuwo rasuulka alayh الsalaatu wasalaam had iyo jeeraale la socon jirayoo oo markaas u khidmayn jiray o aan ka hadhi jirin waa bilaal iyo usaama ibnu zayd radia allahu canhuma falabifa waa nagaaday fiihi ay fi lbeyti fi lkacba saacatan wakti waxoogaya doora buu ku nagaaday uma dabeetana kharajuu waa soo baxeen rasuulkii saxaabadaa la socotay qaala bnu cumar wuxuu yihi fabadartu yanaa waan degdegeeyo ay asractu fasa'altu waan weydiiyey bilaalan oo waxaan ku uhi rasuulku miyuu ku tukaday asallaa rasuul lahi fi lkacba faqaala sallaa fiihi rasuulku waa ku tukaday faqultu waxaa ihi fii ayin ay fii ayi mowdicin halkee ayuu kaga tukaday qaala bayna alustuwaanatayn labada tiir dhexoodu ku tukaday buui qaala ibnu cumar wuxuu yihi fadahaba calaya waxa i dhaaftay oo iseegtay ana salow inaan weydiiyo kam salla imise ragcadood ayuu tukaday marka qadiyadda ku saabsan asalaatu fi lkacba iyo rasuulku ma ku tukaday mise kuma tukaniyo khilaafka ku sugan ise raajix inay tahy inuu ku tukado almuhbit iyo muqadam cala annaafi saxaabada sugtay laga horaysiinayo kuwa diiday hore ayay noo soo martay iyo axkaamta ay leedahay asalaatu fi lkacba salaada sunaha in lagu tukan karo xadiidku uu tilmaamay salaada faralka ama lagu tukan karaa khilaafa ku sugan hadi masala marat bina lakiin masalada imika bukhaari raximah llahu tacala xadiidka u keenay waxay tahay masalada inay kacbadu lahayd albaab oo markaa dee masaajidiina kacbada ayuu uga qiyaas qaadanaya uma aklaqa albaaba inay kacbadu albaab lahayd albaabkeedana la xidhay marka masaajidku inuu albaab yeelan karo loo samayn karo albaabkiisana la xidhi karo taa u daliishanaya laakiin waxaa la odhan karaa kacbada loogama masaajida loogama qiyaas qaadan kara kacbada waayo kacbadu ma aha meel waxa weeyaan dadku dee gudaheeda ay ku tukadaan oo dadku ay ugu baahan yihiin siday ugu baahan yihiin macnaa almasaajid xagga ilaalinta iyo dee siyaanada ay u baahan tahayna waa ka weyn tahay ta ay masaajidda waxa weeyaan ay u baahan yihiin calaa kulli xaal masalada ku saabsan masaajidka ma loo yeeli karaa albaab oo albaabkaasi ma la xidhi karaa sida waxa weeyaan dee raajixii waxay tahay in masaajidka albaab loo samayn karo bal taa khilaaf kuma sugna khilaafku wuxuu ku sugaye qadiyadda ku saabsan albaabada ma la xidhi karaa mise masaajidku waa inuu mar walba uu iska furnaado si qofkii doonaya inuu ku dikriyo inuu qur-aan akhristo inuu ku tukado si uu mar walba isaga soo geli karo mise waktiyada salaatuljamaca lagu tukanayo waktiyada aan ahayn waa la xidhi karaa taasuu khilaaf ku sugay imaamu axmed markii la weydiiyey can ilmasjidi yuqlaqu baabu masaajidka albaabkiisa ma la xidhaya qaala idaa khaafa an yadkhulahu kalbun aw sibyaanun qofka masaajidka ka mas-uulka hadduu ka baqdo masaajidku hadduu iska furnaado dee inuu ay soo galo ama caruur yare ay soo galaanoo dee ay kharibaan ay ku ciyaaraan markaa waa xidhi karaa macnaa macnaheed markaa maxay noqonaysa hadduu masaajidkii furnaanshaha uu furan yahay inay dhibaato usoo jiido looga baqdo markaasaa la xidhi karaa lakiin haddaan dhib looga baqahayn ha iska furnaado weyi asxaabu shaafici waxay yidhaahdeen laa ba'sa biiklaaqi اlmasjid fii gayri waqti الsalaa lisiyaanatihi aw xifdi aalaatih waktiga aan salaatu ljamaca aanay taagnayn masaajidka in la xidhaa dhib ma leh laakiin ujeeddada loo xidhayaa in dadka laga xanibo maahee waa inay ta ilaalin masaajidka la ilaalinayo oo alaabtiisii la ilaalinayo nadaafadiisii iyo alaabtiisii la ilaalinayo haddii laga baqaayo hadduu iska furnaado in alaabta masaajidka la xado ama masaajidkii dee wax kharibaya inay soo galaan waa la xidhi karaa bay yidhaahdeen marka calaa kulli xaal masaajidka waxaa la xidhi karaa haddii looga baqdo dayac alaabtiisa ama isaga laftiisaba soo gaadha wax xaajo baahiyo furitaankiisa loo qabaana aana jirin markay labadaas israacaan baahi furitaankiisa loo qabaana ma jirto hadduu furnaadona dhibaata masaajidkii looga baqday markaasaa la xidhi karaa amaa haddii furnaanshihiisu aanu masaajidka dhibaato aanu usoo jiidahayn xurmadiisiina in meel lagaga dhaco aanu sabab u noqon ahayn masaajidku inuu furnaadona loo baahayo qof qur-aan ku akrista iyo qof cilmi kale ku dhigta iyo qof ku tukada iyo qof waxa weeyaan iska fadhiya oo rifqun binnaas arrintaa ay ku sugan tahay fasunnatu fatxu sunnuhu waa inu furnaado khulaasat lqowl waa maxay masaajidkan waa meel ummadda ka dhaxaysa nafcigiisuna waktiga salaatuljamaaca oo qura kuma koobna asalku waxa weeye inuu dadka u furnaado haddaan looga baqahayn masaajidka in furnaanshahaasi dhibaato uu usoo jiido asalku waa inu umadda u furnaado abwaab masaajid waa inay furnaato nacam qof baa iminka dhici karta suuqa inuu doono inu inuu salaatu duxa tukado meel uu ku tukado waayo masaajiddii waa waa wada qufulan yihiin qof baa dhici karta inuu doono inuu wakti hore masaajidka iska galo qur-aan u akhristo masaa masaajidki waxa weyaan qufulan uu u yimaado marka haddii gaar ahaan dadkii masaajidka mas-uulka ay joogaan masaajidkii la ilaalinayo oo ciddii dhibaatayn lahaydna waxa weeyaan laga ilaalinayo in masaajidku ummadda uu u furnaado wey laakiin haddii masaajidkii cid markaa ilaalinaysa aanay jirin furnaanshahana looga baqaayo in la xado sida xaaladdu imika ay tahay ama in dhibaato kale masaajidka ay soo gaadho markaasaa la xidhi karaa de markaa bal idinka eegi doono xaaladdu siday tahay so idinku ma xidhaanba way kharibayaan hay khayr insha allah ayib qaala raximah llah baabu dukuuli mushriki mushriga gelitaankiisii buu baab yahay almasjid masaajidka uu galay maa xukmuhu xukumkiisu waa maxay mid mushriga ama kaafir masaajidka ma soo geli karaa qaala xadaثana qutayba w ibnu saciid qaala xadaثana leyth ibnu sacd can saciid bn abi saciid almaqburi anahu samica wuxuu maqlay abaa hurayra oo yaquulu leh bacata waa diray rasuulu llaahi salى اllahu alيyه wasalam khayla farda ayuu diray qibla najdin xagga iyo oogada ayuu diray fajaaءat oogada madiina fajaaءat waxa ay la timi birajuli nin min bani xaniifa ka mida reer bani xaniif oo yuqaalu lahu la haa humaama ibnu uthaal farabaطuuhu waxay ku xidheen bisaariyatin tiir min sawaari اlmasjidi masaajidka tiirarkiisa ka mida marka xadiidka hore ayuu inoo soo maray waanayna soo mari doonaa axkaamtiisa wax kamida horeynu u sheegnay wax ka midiina waa soo socota lakiin imika wuxuu bukhaari u deliishaday in waxa weeyaan mushrigu masaajidka uu geli karo humaam ibnu athaal markaa lagu xidhay masaajidka uthaal markaa masaajidka lagu xidhay dee mushrik ayuu ahaa markaa najaasada mushrikiinta ilahay uu ku tilmaamay yihi inama almushrikuuna najas waa najaasa macnawiya caqiidadooda ayaa xun weeyaan macnuhu laakiin dee daatadoodu ma aha najaas ma aha oo nacam waa bani aadam ilaahay subxaana watacaala dee uu karaameeyey oo xayawaanaadka najaasta la mid maaha inamaa najasahu shirk shirkiga ayuunbaa markaa najaaseeyey masalada ku saabsan mushrigu masaajidka ma soo geli karaa khilaaf baa culimada dhexdooda masaladaasi ku sugan ahlucilmiga qaarkood muطlaqan ayay diideen iyagoo waxaynaan kala qaadqaadin masaajidda masjid alxaraam almasjid اnabowi iyo masaajidda kale kufaarta laftoodana iyagoon kala qaadqaadin kaafirka wathaniga iyo kaafirka kitaabiga iyagoon kala qaadin waxaanay xujaysteen qowl اllahi tacaala wman adlamu miman manaca masaajid allahi an yudkara fiiha smuh wasacaa fii kharaabiha ulaa'ika ma kana lahum an yadkhuluuha ilaa khaa'ifiin ulaaika ma kana lahum an yadkhuluuha waa diidmo ilaahay subxana wa tacaala uu diiday masaajidda inay soo galaan kuwa dhaalimiinta ee kufaarta masaajidda in lagu cibaadaysto ilahay lagu xuso dadka ka hor istaagaya ilaa khaa'ifiin iyagoo baqanaya oo tuugeysanaya oo muslimiinta ka baqanaya inay soo galaan mooyaane inay mar kale soo galaan inaan loo ogoleyn bay aad u tilmaantay ay yidhaahdeen qowlkaana cumar ibn khadaab iyo cali bin abi aalib cali bin abi aalib soo khudbadanayo arkay mid majuusi oo masaajidka soo gelaya markaasuu halkaa kala hadlo uu ku uhi masaajidkaa soo gelin ee noqo abu muusa alashcari cumar ibn cabdilcaziiz waana qowl imaami malik wahuwa almansuusu can imaami axmed raximah llahu tacaala axaadiidan markaa tilmaamaysa inay mushrikiin masaajidka ay soo galeen sida xadiidkan baabka oo kale waxay dhahan qabla nahyi buu ahaa intaan aayaddaasi aanay soo degin macanaa markaa mansuukh buu noqonaya weyaan macnaheedu ama waxay idhahdeen waa marka loo baahan yahay qalbigiisa in la ta'liifiyo dee islaamka la jeclaysiiyo lagu soo dhoweeyo taasina dee meesha waabay ka baxday oo lamaa rafaca allahu lislaam wa nasara markuu islaamka ilaahay kor yeelo u nusreeyey laa naxtaaj ilaa taaliifi lkufaar kii islaamayaana isaga deni ugu jirta ha islaama kii kalena isaga ayaa og halkay gaalnimadu waxa weeyaan ay geyn doonto ahlucilmiga qaarkoodna waa baneeyeen sida xanafiyada iyo shaaficiyada xanafiyada masaajidoo dhan bay baneeyeen inuu mushrig geli karo xataa masjid alxaraam shaaficiyaduna masjid alxaraam masaajidka aan ahayn inay mushrikiinta iyo kufaartu ay geli karaan bay baneeyeen oo masjid alxaraam isaga nas baa ku soo arooray ilahay baa subxana wa tacala yihi inama almushrikuuna najas falaa yaqrubu almasjid alxaraam falaa yaqrubu almasjid alxaraam yaana usoo dhowaan macnaa masjid alxaraam laa yatuufu laa yaxuju bacda alcaami mushrik ayuu rasuulku alayh isalaatu wasalaam saas oo kale uu yidhi laakiin masaajida kale axaadiidan ayaa u daliila in waxa weeyaan mushrik ama kaafir uu geli karo saas ayay yidhaahdeen aayadda qur-aanka ahayna dee sariix kuma aha oo aayaddu bal waxaabay tilmaamaysaaba dee iyaga oo markaa baqanaya oo muslimiinta ka dambeeya oo biidni lmuslimiina uun ku soo galay inay soo geli karaan laakiin waxaa dee la diidayaa iyagoo aan baqanin muslimiinta aan waxba iskaga tirinayno dee masaajidkii ku ciyaarayo hadday doonaan masaajidka xurmadiisii meel kaga dhacaya inay soo galaan ayuunba aayaddu waxa weeyaan ay diideysaa saas ayaanad moodaa wallahu aclam inay tahay sida raajixa laakiin waxaa arrintaasi ay leedahay laba shardi inagoo aayadda iyo axaadiida iswaafajina shardiga koowaad wa an yakuuna dalika bisharطi idni lmuslim waa in muslimiin ay u ogolaadaan kaafirka masaajidka soo gelaya inuu isagu iska soo galo ma aha oo kufaartu markay doonaan masaajid muslimiin ay iska soo galaan shardiga labaadna wa an takuna fiihi maslaxa waa in maslaxa ay ku jirto oo laga rajeynayo soo gelitaanka mushrigaasi masaajidka uu soo gelayo sida inuu qur-aan maqlo oo kale ama inuu islaamo in la rajaynayo ama masaajidka laftiisa waxa weeyaan in dee shaqo uu ka qabanaayo oo islaaxu shay yanaa min almasjid inuu ku qumiyo waxyaabaha lamida ama inuu usoo galo limujarad alakli washurbi wاnnawmi wاlistiraaxati wاllubti wاllacibi fi lmasjid fala inuu masaajidka usoo galo kii kaafirka ahaa inuu iska wax iskaga cuno oo iska cabo iska fadhiyo iskaga nasto iska seexdo iskaga ciyaaramay taa loo ogolaan maayo labadaa shardi ayaa markaasi ku xidhan masaajidka madiina oo ah masjid nabiy alayh isalaatu wasalaam isagu ma la xukum yahay masjid alxaraam maadaama madiine lafteedu xaram ay tahay almashhuur fi madhab alxanaabila wuxuu yahay in masaajida kale uu la xukmiyo masjid xaraam aanu la xukm ahayn waana madhab waxa weyan shaaficiya lamana odran karo masjid xaraam buu la xukum yahay oo masaajida kale waa banaan tahay laakiin masjid nebiyi ma banaana waayo dee axaadiiani masaajidka ay kusoo aroortay waa masaajidka ee mushriga lagu xidhaayo mushriga uu gelaya mushrikiinta wafdigaa rasuulku alayh salaatu wasalaam uu dejinay marka masaajidkii axaadiidu ay ku aro kusoo aroortayba dee lagama saari karo oo isagaaba waxa weeyaan dee sababulwuruudkii ah oo sababulwuruudkuna de waa dakhilun fi nas dakhilun yana fi nas qaطcan daliilkaasi xukumkii uambaar xukumka u xambaarsay mid soo gudagelaya weeye si go-an marka masaajida kale ayaa almasjid الnabowi uu la xukumiyey ee lama xukum ahaa waxaweya almasjid اxaraam baabu rafci sawt dhawaaqa kor uqaadistiisii buu baabay fi masjid masaajidka dhexdiisa kor loo qaado qال xdثna علي بن عبد اللhi qال xdثna يحيى بن سعيد qال xdثna الجuعayd بن عبد الرحمن qال xdثna يزيد بن khصyفة عن الsائب بن يزيد qاaل kuنtu waxaan qاaئma mid taagnaa في اmسجid masaaجidka dhexdiisa faxasabnii waxaa finiin igu soo tura ama qururx rajul nin fanadartu xaggiisaan eego faidaa cumar bn khaaab faidaa huwa cumar bn khaaab misawaba isagoo cumar bn khaaaba taa waxaa laga qaatay masaajidka dhexdiisa qofka wax yar in lagu tuuri karo dee dhib aan geysanahayn si loo soo jeediyo cumar bn khaaab baa sameeyey wakadalika cabd llaahi bn cumar radi allahu canhu waa samayn jiray faqaala wuxuu ihi idhab tag oo faatinii ii keen bihaadeyni labadaa nin faji'tu waan u imi cumar bihima labadoodii anigoo wada qaala wuxuu ihi cumar man antumaa waar idinku yaa tihiin aw min ayna antumaa ama idinku xaggaad ka soo jeedaan qaala waxau idha min ahli aaif reer aaif baanu qaala wuxuu ihi low kuntumaa haddaad ahaan lahaydeen min ahli lbaled manaa reer madiine haddaad ka mid ahaan lahaydeen la awjactukumaa waan idin xanuujin lahaa laakiin iminka jahli baan idinku cudur daaraya waayo reer madiina manaa xurmat lmasjid cindahum habatat miday wada og yihiin ayay ahayd inaan masaajidkan xurmadiisa meel lagaga dhici karin birafci sawtin aw naxwi lakiin idinku maadaama meel kale aad ka timaadeen manaa jahli baan idinku cudur daaraya weeye macneedu tarfacaani kor baad u qaadaysaan aswaatakumaa dhawaaqiina fii masjidi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam qaala xadaana axmed axmedka waa la isku khilaafay axmed ibnu ciisa waa la yidhi wagayruna waa la yidhi qaala xadaana bnu wahbin qaala akhbaranii yunus ibnu yaziid can ibni shihaabin qaala xadaanii cabdillaahi ibnu kacb ibnu malik ana kacb ibni malikin ayaa akhbara anahu taqaada ibna abi xadradin ibn abi xadrad inuu ka dalbay deynan deyn lahu isagoo usugnaato caleyh isaga uu ku lahaa fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam fi lmasjid uu kaga dalbay wairtafacat aswaatuhumaa dhawaaqoodii baa kor u kacay xataa samicahaa ilaa uu maqlay rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wa huwa fii beyti isagoo gurigiisii rasuulu ku jira fakharaja ilayhima waa u soo baxay rasuulu llahi sala allahu alay wasalam xataa kashafa ilaa uu fayday sijfa xujratihi daahi qolkiisa wanaadaa waa dhawaaqay yaa kacb bnu malik yaa kacaw qaala wuxuu yihi labayka ya rasuula allah waa ku ajiibay rasuulki ilaahi fa ashaara biyadi gacanta ayuu ugu tilmaamay andaci shatra kala barh ka daa min deynika deyntaada qaala kacbu wuxuu yihi qad facaltu sidaa waan yeelay ya rasuula allah qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam qum kac oo faqbihi intaa hadhay waxa weeyaan iska bix ibn abi xadrad ayaa rasuulku alayh isalaatu asalaam sidaasi uu ku yidhi marka rafcu sawt fi lmasjid khilaaf baa ku sugan labadan xadiid ee bukhaari baabka uu ku keenay ka hore wuxuu tilmaamayaa inay arrintaasi markay ugu yar tahay ay tahay makruuh amaba si xaaraan xadiidkan dambena in saxaabaduba ay sameeyeen oo rasuulkuna alayhi salaatu wasalaam si cad oo toos aan ugu inkirin bal markaa masaladaasi qaybaheeda iyo labadan xadiid sida laysu waafajinayo darsiga berri ayaa biidn illahi tacala aynu kaga hadli doona wallahu aclam wuxuu leeyahy sacad ibnu mucaad ma shahiid buu ahaa hal kana shahiida sacdun am la waxay u noqonaysaa masalada ah man huwa shahiid kuma ayaa shahiida shahiidka waxaa la yidhaahdaa qatiilu lmacrika qofka macrikada ama goobta dagaalka lagu dilo qofku haddii goobta dagaalka uu ku dhaawacmo oo goobta dagaalka laga qaado wa bihi xayaatun mustaqira iyadoo nolol manaa dee sugani ay ku jirto oo uu sii noolaado bacda dalika manaa shahiid maaha manaa axkaamtii shahiidka adduunyada yeelan maayo maaha ajarkii shahiidka ka hadli mayna xaggii axkaamtii shahiidkuu lahaa xagga salaada iyo maydhista iyo yeelan maayo mar haddaanu goobtii dagaalka waxa weeyaan aanu ku dhiman wallahu aclam